إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu dhexda uga jirnay dhibaatadii nabiga sal allau alayh wasalam ay u geesheen ay u geysteen odayaasha quraysheed falamaa kaana alkaddu markii berridii la gaadhay maalintii nabiga sal allau alayh wasalam ay dhibtaa u geysteen xalay soo sheegnay berrideedii markii la gaadhay ijtamacuu way isu yimideen kadaalika saas oo kale shir baa la isugu yimid yadkuruuna amrahu ayagoo ka sheekaysanayo wax ka sheeg sheegaya nabiga sal alla alay wasalam arrintii war maxaan ka yeellaa ninkan qaabkeen u qabannaa xal maxaa xal ah nin walba tale la weydiinayo iطalaca calayhim nabigii baa sal allahu alayh wasalam maantana ku soo baxay fawahabuu alayhi fawahabuu ilayhi nabigay ku soo boodeen wahbata rajulin waaxidin sidii hal nin abbootintii oo kale waxaad mooddaa macnaa inay si ise sii wada ogaayeen hal maray nebiga sal lla alay slm soo wada boodeen fa akhaduu waxay qabteen bimajaamici ridaa'ihi go-o meeshuu isugu yimaada macnaa halkaa surka ah oo qofku markuu marada hagoogan yahay waxaa weeye maradu ay ku soo aruurto halkaasay qabteen iyo guntiga isu qabteen wa qaaluu waxay dhaheen anta aladii tanhaana ma adigaa ninka naga reebay camaa kaana yacbudu aabbaa'una ninka diidan aabbayaashaayo waxay caabudi jireen adi miyaa wax weyn oo dhiba waxay ka dhigayaan dhagxaantan iska daayo ilaahay caabudi waxaa nabiga sal allau alayh wasalam ugu horreeya oo kelmad oy waat waxaa weye afkooda ka soo baxay oy ka sheegteen ninka diidan aabbayaasho waxay caabudi aabbayaasha iyo waxay caabudi jireen ninka diidan adi miyaa qaala nebi wuxuu ihi ana daak ha ani wey ninkaas ani wey fanqaduu calayhi way ku soo daateen waxaad mooddaa wax meel kore ka soo daatay oo kale jidaaran yuriidu an yanqada macanaa jidaar aad mooddo inuu soo dhacayo oo kale fanqaduu calayhi way ku soo dul daateen macnaa waa lagu soo booday khiyaar la'aan baa dusha nabiga looga dhacay haadaa yaxuduhu ninkani nabiga sal alla alayh wasalam waa boorrinaya waxa ninka dila wa ninka dila raggii buu dhiiro gelinayaa in nabiga la dilo wa haadaa yubalbiluhu ninna waa baqdin gelinaya ninna wuxuu ku ridayaa cabsigelin iyo cagajuglayn ninna wuxuu samaynayaa wuxuu leeyahay waa ninka dila ragna waaba garaacaya wa aqbala waxaa soo qaabilay cuqba binu abi mucayd oo raggii nabiga dilay ka mida sal alla alayh wasalam xagga horuu kaga yimid macnaa falawaa tawbahu maradii buu ku laabay nabiga sal la alay slm fii cunuqi surkiisa maradii nabigu waati uu hagoognaa ee korka madaxa ka saarnayd buu saar waati waxa weye ku ciijiyey fakhanaqahu waa ciijiyey khanqan shadiidan ciijin daran wa ataa waxaa u yimi asariiqu qayladhaan baa u timid ilaa abi bakrin abi bakar baa cid kale oo nabiga sal lla alayh wasalam markaa joogta oo nabiga ka qabata ma jiro ninka isugu dhow yihiin waxaa la ogaa inuu abi bakar yahay abi bakar baa loo qayla waati loo qaylo diray oo maxaa la leeyahay adrik saaxiibak war saaxiibkaa gaar oo ninkii waa la dilay fa jaa'a abi bakar oo ordayaa yimi wa akhada wuxuu qabtay bimankibay cuqba ninkii nabiga ciijiyey labada garab ayuu ku dhegin abi bakar radia allahu canhu wa dafacahu markaasuu ka tuuray can inabiy sal allau alayh wasalam nabigu dhinac uga riixay wa akhada wuxuu gudagelay abi bakar ilaa intoodii oo dhan nabiga dilaya abi bakar baa lagu soo jeedsaday yadribu hada kan inuu garaacayo wa yujaahidu hada kana ula dagaalamayo la jihaadayo wa huwa yaquul abu bakarna uu leeyahay waylakum habaan idinku dhac ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajula nin an yaquula rabbi allah mu'minu aali fircoon hadalkuu yidhihoo kaluu waata isticmaalaya ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajula nin an yaquula rabbi allah war rabbigay waa allah intaa miyaa waata waxa qof lagu dila ah fansarafuu way ka soo gadoomeen can rasuulillahi sal allahu aleyh wasalam nabigi way ka soo gadoomeen ilaa abi bakrin baa loo soo gadoomay wa darabuuhu way garaaceen abi bakar darban garaac laa yucrafu aan la garanaynin sida loo dilay wajhuhu min anfi dhiigga ka daatay wejigiisa iyo sanka la kala garan maayo khaasatan cuqba cuqba binu rabiica nin la yidhaah baa kabo masaameer leh oo ka samaysan waxa weeye saangeel ayuu wuxuu kala dhacay wejiga wejigu kala dhacay markaasaa waxaa la kala garan waayey abi bakar wejigiisa iyo sankiisii wajahaddii oo dhan baa waat waxaa weeye waata isku dhacday wa kaanat lahu waxaa u sugnaatay abi bakar arbacu qadaa'ira carabtu dhaqan waxaa u ahay inay timaha la baxaan timo dheer buu lahaayo timihiisaa afar qaybood ahaa famaa yamusuuna ma taabtaan minhaa shay ilaa rajac uu soo noqonay waa la macnaa sidii loo dilayey timihii baaba soo googo'ayaba haddii saa loo taabto madaxiisa waxaa weeye timahaaba soo raacayaba qof timaha soo go'ayaba macnaa meel ma haysaan abi bakar markuu waata waxa weye saa u dhacay uu miir beelay yaa faxamalatu waxaa qaadatay oo u timid banu taymin jufadu ka dhashay reer banu taym ayaa u yimid fii thawbin maray ku qaateen qabiil ahaan bay markaa iyagu u ficloonayaan wa adkhaluu waxay geeliyeen manzilahu gurigiisa walaa yashukuuna iyagoon ka shakisnayn fii mawtihi inuu abi bakar dhimanayo welibana way hanjabeeno waxay dhaheen haddii abi bakar dhinto walle rag badan baa u dhimanaya khaasatan ninka le cuqba binu rabiica baa waate waa u dhimanaya fatakallama waa hadlay ninka la yidhaha abi bakar aakhira nahaar maalinta gellinkeedii dambu hadlay intii oo dhan waate waxa weeye wuxuu ku jiray koomo hadalkii ugu horreeyey oo ka soo baxay fasa'ala can rasuuli illahi sal alla aleyh wasalam nabigu weydiiyey nimankii geerida u dul fadhiyey yaa wuxu uhi war nabi iga warrama ilan waxaa ugu dambaysay isagiiyo nabiga oo la wada dilay naftiisa wuxuu ka jeceliyay nafta nebi maxamed sal alay wasalam ila qofka iimaankiisa mu'min kaamila ma noqdo xataa yuxibba ilaa uu ka jeclaada ilaaha iyo rasuulkiisa naftiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa iyo cashiiradiisa abi bakar wuxuu danaynayaa oo uga qiimo badan lafiisuu danaynayo lafaha nebi maxamed sal alay wasalam tolkii marka maxay sameeyeen raggan ilaan qabiil ahaan bay u soo gurmadeene muslimiinba ma ahaba xataa aabbihii maalintaa waa gaal hooyadii aabbihii waa xilliga waa gaala aabbihii wuxuu soo islaamay fatxu maka waa kii nabiga sal allahu aleyh wasalam isagoo wada u keenay fatxu maka aabbihii oo waata waxa weeye uu kula soo heshiiyey inuu islaamuu nabiga u geeyey aabbihiina nin waayeel oo caddaaday buu ahaa markaasaa nabigu wuxuu yhi sal allahu aleyh wasalam ninkan waa yeelkaa maxaa u soo kaxaysa abi bakar oo anaaba u tegi laha meeshiisa ugu imaan lahaay wuxuu maah rasuul allah isagaa ku imaanay nabigu sal allahu aleyh wasalam waata wuxuu hortiisa ka caddeeyey inuu muslim yahay markaasuu nabigu wuxuu yhi sal alla alay wasalam odayga madaxa ka bedela waxoogaa wax u mariya odayga timihiisu way wada caddaayeen waata cilaan iyo wax u mariya buu nabigu sal alla alay wasalam hooyadiina dhibtan darteed bayba ku soo islaamaysaaba xataa labadiisii waalid baaban xilligaa muslimiin ahayn marka famiilkii ilaa qabiil ahaan baa loogu yimide dad muslimiin waata waxaa weye u soo gurmaday meesha ma joogaan fallaamuhu way la dagaalameen marka jufadiisii way la dagaalamtay waxaa la yidhi ma ninkii sababtiis laguu dilay baad haddana hadlaysaa maxamed ka warrama ah wa kharajuu min cindi way ka dareereenba waa laga baxayba hooyadii baa lablabo kaase la hadal wiilkaagi wuxuu ku hadlay dhegayso wa curida calayhi waxaa loo bandhigay abi bakar addacaamu washaraab cunto iyo cabitaan baa loo bandhigay bal inuu wax isku dayo le ninka waa dilan yahay oo afka laga saaro fa abaa wuu diiday abi bakar an yaakula inuu cuno aw yashraba cabo xataa yaraa rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam ilaa nebi moxamed o qisadu waa dheere sheekh waa soo gaagaabinayaa hooyadii baa wuxuu yidhi walla waxaan waate ballan ilaahay waate kula galay inaanan waxna cunaynin waxna cabaynin ilaa nebi moxamed sal alay waslam la ii geeyo oon ogaado nabigu inuu nool yahay inuu dhintay xaaladiisa aan ka warray ka warreebo waxay tidhahdee xaggeen u doona wuxuu yidhi gabadha la yidhaha umu jamiil binti khadaab cumar binu khadaab walaashii oo markaa muslimada islaamnimadeedana qarinaysa gabadhaa u tagoo rasuulkii soo weydii habartii waa tagtay umu jamiil bay u tagtay nabigii abibakar wuxuu ku yidhi maxamed ibni cabdillaah iyadoo ilaa habarta lafteedu markaa muslimad ma aheen maxamed ibni cabdillaah iiga soo warran buu ku yidhi abibakar waxay tidhi maxamed bini cabdillaahina ma aqaano abibakarna ma aqaano ujeedka ay ka leedahay maxay tahay umu jamiil hadday muslimo tahay habartan inay jaajuuso tahay quraysh ay jaajuus u tahay ka baqaysa marka waxay diidan tahay inay sir bixiso nabiga sal alla alay slam meeshuu joogo hadday waatee war ka bixiso oo iyada la ogaado islaamnimadeeda arrintaasi ka baqaysaa waxay tihi laakiin islaanya haddaad jeceshahay wiilkaagii inaan kuula tago waan kuula tegaya adag waa ay soo raacday abibakar bay u timid abibakar markay aragtay ila waa gabar muslimada sida u dilan yahay abibakar oo dhulka yaalla oo jidhkiisa o dhan wada dhiig qariyey way boyday waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay qoomka abibakar sidan u dilay inay waata gaalo faasiqiinayn laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu rabbi kaaga aargudo abibakarow waxay tidhi wuxuu yidhi abibakar ka warran rasuulkii iga warran waxa iska dhaafo waxay tidhi umu jamiil de waata habarta inala joogta habarta ina maqlaysa hooyadaaba ina maqlaysa wuxuu yidhi abibakar hooyaday dhib ma lehee nabig ii sheeg wuxuu joogaabay tidhi guriga ninka le daar ibn alarqam bin abilarqam ayuu nabigu joogaa sal alla alay wasalam haye ha la igeeyo buui qaada xataa ma kici karo waxay dhaheen hadda ma lama socon karoo waxaa laga baqayaa in la ogaado kolkii waatee guriga nabigu uu gala la ogaado de dhib baa meeshii laga baqayaa xilliga marka dadka ay kala degaan xilligaasaa lagu qaadaya way qaadeen way garab galeen nabiga u geeyeen sal alla alay wasalam guriga ku jiray markuu nabiga arkay waa ilmeeyey abibakar waa ku dullacay nabigu waxuu ka dhunkaday wejiga rasuul allaw iga warran buu ihi xaaladdaasee tahay rasuulku waa u jilcay wuxuu ihi abibakar waxba ani ma qabo waa ladanahay bal xaalkaa ka war rasuul allaw faasiqii wuxuu wejiga iga dhuftay mooy waa ladanahay buu laakiin alxamdulilah maanta haddaad adigu waatay aad ii ladan tahay waatay dhib qabin alxamdulilah falamaa hadda'a leylu habeenkii markuu xasilay wasakana naasu manaa xilli habeen la kala seexday markii la gaahay wasakana naasu dadkii ay degeen oo socsocodkii waate waxaa weeye magaalada la dhex socday uu degay oo nin walba gurigiisii galay awsaluuhu waxay gaarsiiyeen abibakar ilaa rasuulilah sal alla alay wasalam gurigii nabigu uu joogay bay waatay geeyeen wa huwa fii daari alarqam isagoo ku jira gurigii daari alarqam falamaa wajadahu markuu helay bikhayrin saaqa lahu waxaa u cunaamay abibakar addacaamu washara markaasuu cunto iyo cabiddii la siiyey xilligaasaa abibakar wax cuna markaasuu abibakar wuxuu ku daray rasuul allaw hooyaday ilaahay ii bari inuu ilaahay naar ka badbaadiyo ilaahay inuu naar ka koriyo waata hooyadayda ilaahay waata waxaa weeye qalbigeeda hidaaye ku rido hooyaday sidee kale waa baariyaad buudi waladkeeda baari bay u tahay laakiin ilaahay waxaad ii weydiisaa inay hooyaday waata waxaa weye diinta islaamka ilahay kusoo hadeeyo nabigu ilaah buu u baryey isla markiiba way islaantay duqdi abibakar aabbihii hooyadii waa ilmaadeer laba walaalaa kala dhalay abibakar hooyadii waxaa la yidhaahaa salma bintu sakar binu kacab binu camar binu kacab binu sacad binu taym baa la yidhi marka iyadu waxay tirsanaysaa iyadu waa umulkhayr kunyadeedaa la yidhaha laakiin magaceeda waxaa la yidhaha salma bintu sakar binu camar wey abibakar aabbihiina waa cuثmaan binu caamir binu camar wey marka asna caamir baa dhalay caamir waa ina camar iyadana waxaa dhalay sakar oo waa ina camar marka waa ilmaadeer ruma laba walaalaa kala dhala waqad kharaja waxaa soo baxay abu bakrin radia allaahu canhu abibakar baa baxay yuriidu isagoo doonaya alhijrata inuu u hijroodo ila alxabashati ardulxabash waa qisadii habeenka dhaweed waxoogaa aynu korka ka ishaarnay oo culimmada kale waata waxaa weeye hijradii waata waxaa weeye saxaabada u hijroodeen ardulxabash halkaasay waatay kaga hadlaan lakiin sheekhu hadda gadaal buu mariye wa kharaja abu bakrin baa baxay radia allahu canhu yuriidu isagoo doonaya alhijrata inuu u hijroodo ila alxabashati ardulxabash bacda ma shtadda calayhi alada dhibtii markay ku adkaatay wa tadaayaqad calayhi ay ku cidhiidhyantay subul lxayaat waddooyinkii noloshu xataa noloshiisii baa khatar gashay markaasuu abibakr wuxuu go'aansaday inuu ka baxo waata waxaa weeye degaanka reer makaad oo meel kale u cararo khaasatan ardu xabash walamaa balaqa markuu gaaray barka alqimaad meesha la yidhaah oo dhulka yamaneed ah laqiyahu waxaa la kulmay maalik binu daina dakinna ninka la yidhaha maalik binu dakhina bay culimmada qayb waata waxaa weeye u akhriyaan culimmada qaybna waxay u akhriyaan dakinna oo nunka la shaday sayidulqaara walaxaabiish ninkaas oo boqor u ahaa nabadoonkooda ahaa alqaara nimanka la yidhaha walaxaabiish qaariya axaabiish maxay kala yihin qaara waxaa la yidhaahaa sheekhu hoosta uu ka qabtay wuxuu yidhi ismu qabiilatin cadiima waxaa la yidhaahaa qabiilo weyn walaxaabiishna majmuucatu qabaa'ila qabaa'ila qabaa waata qabiilo laysu geeye wey taxaalafuu isku xilufayste isku dhaartay cinda jabali xubshiyin jabal magaciisa la yidhaha xubshi oo biasfali maka ku yaalla fa sumuu bidalika magacaasa marka loo bixiyo qabaa'ilkaasi sheekhu intaasu kaga haray waa saddex qabiil ninka la yidhaaho ibnu dakinna wuxuu ka dhashay jufa la yidhaaho bani lxaarif binu cabdimanata binu kinaana kinaana inta qabiila isugu timaada qurayshi ila waa hoos kinaana wuu ka sarreeyaa quraysh qabaa'il tiro badan oo qabaa'ilka xijaaz dega badankoodu kinaana isugu imaanayaan waa inay horeyna uga soo sheekaynay marka ninkani jufadaasuu ka dhashay waxaa kaloo iyagana xulafo la ahaa qabiil la yidhaha benilhuun binu khusayma binu mudraka mudraka binu ilyaas binu mudar binu macad binu cadnaan halkaasi iyagana ka soo dhacaya qabiilka saddexaadna waxaa la odhan jiray banilmustalif min khusaaca nimanka la yidhaaho ansaar oo aws iyo khasraj la yidhaaha iyo iyagaa wada dhashay asalkooda ansaar waxay tirsanaysaa laba awow awowgay isugu bani musalaq isugu yimaadaan bani musalaqna waxay soo tirsanhayaan afar awow marka nimankaas saddexdaa qabiil oo nin yuu ninkani oday u ahaa quraysh bayna xulafo iyo bahwadaag ahaayeen nimankaasi gaashaanbuur waxay ahaayeen isgaashaanbuursan jireen quraysh bay isgaashaanbuursan jireen khaasatan jufada abibakar bay nimankani si gaara isugu sii xidhnaayeen xulafo sii ahaayeen fasa'alahu markaasuu weydiiyey can qasdii ujeedkiisa xaggee u socotaa buui faahbarahu waa u warramay faqaala wuxuu uhi mitluk abibakarow adigoo kale yaa abaabakar laa yakhruj adoo kale dalkiisa kama baxa buui maxaa ku saaray markuu yidhi waxay saaray tolkay way dhibeen waxaa laygu dhibay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisii inaan caabudo marka inaan meelaan xor ku ahay ilaahay subxaana wa tacaala aan ku caabudo on dalka ka baxo saasaan go'aansaday odaygu wuxuu ku yidhi abibakar adigoo kale laa yakhruj ma baxo sifaadka abibakar buu wax ka sheegay wuxuu yidhi inaka taksibu almacduum wa tasilu alraxim wa taxmilu alkal wa tuqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq tilmaamahan khadiija markii nabigu sal alla alay waslam ugu horreeye waxay ku soo degay ee nabigu baqdinta uu muujiyey khadiijaa tilmaamaha laftooda ku tilmaantay maxay tahay inaka tagsibu almacduum waxaad kasabtaa macduum maxaa laga wadaa qof faqiiron waxba haysanin baad wax tartaa ood wax u kasabtaa waxaad gacan qabataa dadka baahan bay ka wadaa buu ka wadaa wa tasilu raxim dadka ehelka iyo cashiirada qaraabada waa xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla wixii culays dadka qayb ku ah waate waxaa weeye ama tolka culays ku adaa qaada wa tuqri waad marti gelisaa addayfa inaan lagu saarayn macnaa tolkaasaad ugu fiican tahay ee sharaf ugu leedahay ee magac ugu leedahay eed oday uga tahay buu tilmaamay wuxuu uhi wa tuqri dayf martida waad marti gelisaa wa tuciinu waad ugu kaalmaysaa dadka calaa nawaa'ib alxaqi dariiqa xaqa ah gaar ahaan dadka musiibaysan ee dhibaataysan waad gacan qabataa marka abibakar maadaama oo khadiija tilmaamahay nebi maxamed ku tilmaantay uu ku tilmaamay ninkani waxaa taasi waatay laga qaadanayaa ammaanta ugu dambaysa abibakar la ammaanay in nabiga sal alla alay wasalam maadaama uu abibakar tilmaamihiisii leeyahay axadka ugu sharaf badan saxaabada nebi maxamed sal alla alay wasalam inuu yahay fa ana laka jaarbi anigaa jaarku ah muxuu ka wadaa anaa damiinkaa ah anaa ku magan gelinaya haddaad quraysh ku dhex noolaan weyday ee farjic noqo wacbud rabbaka rabbigaa caabud bibeladika dalka ay ku caabud adigoo waat waxaa weeye odaygaas oo sharaftaa leh maanta ma ogoli in lagu saaro dalka aad ka baxdo uma rajacaa way noqdeen ilaa makata maka ay u noqdeen waclana waa ogeysiiyey ibnu dakinna fii qurayshin quraysh buu ogeysiiyey can jiwaari inuu abibakr liabibakr inuu magan geliyey oo isaga magantii yahay oo nin taaban kara uusan jirin falam yunkiruu calayh maysan ku inkirin walaakiin qaaluu lahu waxay dhaheen mur abaabakr hal qodob baan kaa codsanaynaa abibakr waxaad amartaa kula talisaa falyacbud rabbahu fii daari ninkani gurigiisa ilaahiisaa ku caabudo walaa yastaclin yuusan xataa codka kor u qaadin uuna la jahrin oo dadka waat waxa way diinta u sheegi maxaan ka baqaynaa bay dhaheen maxaan diidannahay fa inaa naqshaa waxaan ka baqaynaa bay dhaheen an yaftina nisaa'ana dumarkan inuu fidneeyo iyo abnaa'anaa ciyaalkayaga iyo wadcafatana dadka tabarta daran dadka liita ee wax magaradka ah bulshada ninkan inuu fidneeyo waxayu fidno ka dhigayaan waata waxaa weeye waa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo xaqa bay waxay ka dhigayaan fidno falabita waa nagaaday abu bakrin bidalik fatratan zaman buu saa ku joogay uma banaa wuxuu dhistay abi bakr masjidan masaajid buu dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa hortiisa yuu meel waata waxaa weeye ardaa oo barxada ka samaystay masjid weyn oo dhismo weyna ma aha wasaclana wuxuu la jahray salaada bisalaati salaadiisii iyo wa qiraa'ati qiradiisii qiradiibu kor u qaaday fadakarow ibnu dakinna waa loo soo dacwooday ninka la ibnu dakiina waxaa la waa ninkii wixii aan ka baqaynay buu sameeyey ibnu dakinna u yimid wuxuu ihi waat waxaa weeye fadakara waxaa u sheegay ibnu dakinna arrintan inaan la isku ogeyn uu sameeyey bijiwaari magantiisii wuxuu niyo hode waxbaan isku ogeyn ka daa bu ihi abibakar arrintan faradda calayhi abu bakr abibakar baa wuxuu ku celiyey jiwaaro adi magan kuuma ihi wa qaala wuxuu ihi ardii ardaa waxaan ardii waxaan raalli ka ahay bijiwaarillahi ilaahay magantii baan adi magan kuuma ihi adiga ma rabo magantaada adigu waxba cidna ha iga badbaadin wa kaana wuxuu ahaa abibakr rajula nin buu ahaa bakkaan oohin badan laa yamliku caynay indhihiisa ma hanan jirin idaa qara'a alqur'aan qur'aanka markuu akriyo abibakr isma hananayo muxuu abibakr la ooyaa nebi maxamed sal lla alay wasalam oo nool uu qur-aanka xifdiyey uu ku camal falay qalbigiisa saameeyey qur-aanku wuxuu ka hadlayo oo dhan annaga hadda waxaa laga yaaba qofku isagoo qur-aanka akrinaya haddana meel buu ku maqanya inuuna la socon qur-aanku wuxuu ka hadlayo asaga wuxuu la socdaa qur-aankan u akrinayaa saamaynaya qur-aanku wuxuu ka sheekaynayo o dhan daarta aakharo iyo meesha waatay lagu dambayn doono iyo waxa ka jira xisaab waatay waxa weye cadaab iyo ciqaab janni iyo waat waxa weye khayr waatay ballaaran marna wuxuu fiirinayaa waata waxa weye wanaagga aakhara yaalla marna wuxuu fiirinaya dhibaatada taalla markaasuu ilmaynaya danqanaya jidhkiisu saamaynaya saas wey fayanqadifu calayhi waxaa ku soo daadanaya abibakr nisaa lmushrikiin ciyaal dumarka waata mushrikiinta iyo abnaahum ciyaalkoodii baa kusoo daadan macnaa waa loo imaanaya filim baaba laga dhiganba wahum yacjabuuna minhu ayagoo la cajabsan wayanduruuna ilayh fiirinaya ninkan ooyaya iyo qur-aankan u akrin waxayna maqli jirin ba maqlayaan markaasaa la dhegey ila dadku waa dad caraba waatay fusxaa waa la dhegaysanaya qur-aanka wuxuu ka sheekayn ninkani jasadkiisu sida uu yahay iyo sida waatay qaabkiisu yahay iyo si u khushuucsan yahay waa loo bogayaa markaasaa waata loo laysu soo wada sheegay ciyaaladii iyo dumaradii fa kaana almushrikuuna waxay ahaayeen yu'duunahu kuwii dhiba liajli dalika arrintaa darteed dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ahaa nin baa abibakar u yimid markuu ibnu dakinna yidhi waata waxaa weeye ninkaas qurayshay ogaada waata waxaa weye taladaydii waa diiday aniga hadda kadib waata waxaa weeye ninkaas magantay ma ah nin oday ah oo quraysh odayaashoodii ka midabaa abibakar oo masaajidka ah waata waxaa weeye kacbada usii socdo buu intuu dariiqa isu taagay ciid madaxa kaga shubay abibakar ku kaloo oday abuu u tagay wuxuu yidhi hebelow ninkii hebel ahaaye faasiq ahaa siduu ii galay uu ila dhaqmay miyaad aragtay ninkaasu aata waxa wey la hadla wuxuu yihi dhibtan adunbaa isku sameeyey dhibtan adunbaa isku sameeyey waxa adaa isu geystay bu waa abaalka abubakar wuxuu yihi rabbiyow ma axlamaka rabbigu maxaa kaa dulqaad badan yaa rabbi ma axlamaka maxaa kaa dulqaad badan bal dhibtii lagu sameeyey meeshii waat waxa weeye wax ka qaban lahaa baa wuxuu lehay adaa gardaran ya yaa horta maxaa gardarra la yidhaha yaa gar daran yaase gar leh gar maxaa la yidhaha maxaase gardarra la yidhaha ya wa athnaa hadihi duruuf alqaasiya duruuftantada dhibaatada badan ee adag alatii kaana yamuru biha rasul lah sal la alay waslam nabi uu soo maray iyo wlmuslimuuna xadaa waxaa dhacay waxaa yimid oo dhacay maa aflaa wax keenay ilaa islaami badalayn laba geesi inay soo islaamaan cadaadiskii muslimiinta la cadaadinayay waxaa ka dhashay laba nin oo geesiyaala inay soo islaamaan jaliilayni oo waaweyn min abdaali qurayshin quraysh geesiyaashoodii ka mid a dhaalamaa ay waxaa dheer istaraaxa almuslimuuna muslimiintu inay raaxaysteen taxta dilli quwatihima awooddooda hooskeeda inay muslimiintu harsadeen ku raaxaysteen macnaa hillaac baa mugdi baa lagu jiray hillaac baa ifay dad waatay abaaraysan haddii caawa roob halkaa ka soo hillaaco mooraalkaa wada dhismaya labadaa geesi markii waata waxa weye islaameen muslimiintii mooraalkaa u dhismay muslimiintii way degeen way raaxaysteen wahumaa labadaa nin waxaa weeye xamza bin cabdilmualib cami rasul lah sal alay wasalam xamze oo nabiga adeerkii ah radia allahu canhu iyo cumar bnu khaaab radia allahu canhuma islaamu xamza radia allahu canhu xamze islaamnimadiisa ama islaamu xamza fasababu wuxuu ahaa ana abaa jahl yaa mara wuxuu soo maray yowman fii rasuuli lah sal alay wasalam nabigu soo maray abi jahl wa huwa cinda safa meeshii waata waxaa weeye gurigii daaru larqamiya isagoo nabigu sal lay slam halkaa ku sugan agteeda ayuu soo maray fa naala minhu nabigu wax waata ka sheegay wa adaahu waa dhibay waa gaaray macnaa nabigu aflagaadiya dhib gaarsiiyey wa yuqaalu waxaa li inahu daraba wuxuu kuba dhuftayba bixajarin buu fii ra'si abi jahl baa dhagax nabiga madaxa kaga dhuftay sal allahu alay wasalam fashajahu waa dakray abi jahl baa nabiga dakray wanazafa minhu waxaa ka soo booday wejiga nabiga sal alay wasalam addamu dhiig uma insarafa abi jahl wuxuu u noqday intaa markuu nabiga gaarsiiyey ilaa naadiyi qurayshin quraysh meeshii majaalisteedii meeshay fadhiisan jirtay cinda alkacba wa jalasa macahu wuu la fadhiistay wa kaanad waxay ahayd mawlaatun gabar addoona oo licabdillah ibni judcaan ninka la yidhaah waati uu lahaa tanduru tii fiirinaysa maa xadaa wixii nabiga ku dhacay waxay ka fiirinaysa min maskanin guri oo lahaa iyada u sugnaaday cala safa buurta safa la yidhaah guri ay ku lahayd yaa abijahl markuu nabiga u gacan qaaday dhabarka ku dhuftay ayay arkaysa wa bacda qaliilin wax yar kadib aqbala xamza xamza wuxuu ka soo qaabilay macnaha wuxuu ka yimid min asaydi ugaarsi mutawaxishan asaga oo waata waxa weye jeeni qaarsan qawsow qaansadiisa baashii uu ku soo waatay ugaarsaday fa akhbaratu waxaa u warrantay gabadhii baa waxay u sheegtay alkhabara warka wiilkaad adeerka u ahayd maanta waa la dilay abi jahl baa dilay intaasay ku tiri ninka la yidhaha xamzana xilligaa muslim ma ah fakhraja waa baxay xamzi yascaa isagoo ordaya ficilla macnaa buu waata waxa weeye xamza hadda u socdaa xataa qaama intuu isdul taagay calaa abi jahl ninka la yidhaha abi jahl wa qaala wuxuu yidhi yaa musira isti waa kelmad cay meeshii ugu dambaysay kii waata uftada astaanta calaamadda ku lahaayo musfir musfir macnaa neefta dabada ka soo baxda baa raad ku samaysay dabadiisuu leey yaa musfira isti kii dabada waata calaamadda ku lahaayo tashtumu ibna akhii wiilka walaalkay dhalay een adeerka u ahay maadaa caayay maadaa wax gaarsiiye wa ana calaa diinihi anigoo haysta buui diintiisa diintiisi anoo haysta miyaad waata waxaa weeye wiilkaan adeerka u ahay wax gaarsiisay bui uma daraba wuxuu ku dhuftay xilliga hadda diintiisa ma haystee isagunbu ku xumaynaya uma daraba wuxuu ku dhuftay bilqawsi qaanso fashajahu waa dakray shajatan munkara nabar xun buu ku dhuftay abijahl wa saara waxaa kacay alxayaani labadii jufo abijahl jufadu ka dhashay iyo xamse jufadiisii baa isku kacay banuu makhzuum oo abijahl jufadiisii ah iyo wa banuu haashim oo xamse jufadiisii ah labadii qabiil markay waat waxa weeye sukaceen ee nin walba nin waata u hiilinay abijahl baa waanwaan galay fa qaala abujahl wuxuu yidhi dacuu daaya wardaaye abaax cumaara nin kale ee xamdu ka wada abaa cumaara fa inii sababtu waxaa nacaayey ibna akhiihi wiilku adeerka u ahaa baa nacaayey sabban qabiixan cay fool xun baa nacaayey marka ninkani waata waa qabataa inuu u dagaalamo wiilku adeerka u ahaa iska daayey wa kaana wuxuu ahaa islaamu xamza xamze islaamnimadiisu anafatan ficilla ahayd ficillo qabiil iyo qoys iyo waata aargoosi iyo dakanu u socday kaana lisaana waxaad moodaa carabka xamze qad sabaqa ilayhi inuu ka hormaray islaamnimadiisu duuna qastin isagoo qastayn uma sharaxa allahu sadrahu lilislaam kabacdi ilaah baa xabadkiisa u waasiciyey islaamnimo wa kaana wuxuu ahaa xamze acaza fatan wiilka u sharaf badan fii qurayshin quraysh wa aqwaahum u xoog badan shakiimatan shakiim ahaan shakiima asal waxaa la odhan jiray xakamaha faraska halkaa laga geliyo lagu celiyo birta halkaa waata afka laga geliyo baa shakiimo la odhan jiray laakiin waxaa laga wadaa hadda quwatulqalbi ninka waatay ninkare ninkarmeedka ah oon dulliga u dulqaadanin oo ninkii dhibaato geysi waata u geysta ka aarsan kara oo iska celin kara baa shakiimo la yidhaha waa nin karti iyo dadnimo leh oo iska celin kara ninkii waat waxa weeye waxgaarsiiya xataa sumiya ilaa loo bixiyey xamze asadullah libaaxi ilaahi aslama wuu islaamay xamze fii dilxija bisha dilxijaaj sanata sittin min anubuwa sanadii nabiga sal lay slm nubuwadiisa lixaad islaamu cumar radi allahu canhu wa bacda alaati ayaam saddex maalmood ka bacdi min islaami xamza xamza markuu islaamay saddex maalmood ka bacdi aslama waxaa islaamay cumar bnu khadaab radi allahu canhu wa kaana cumar wuxuu aha min ashad innaasi qaswatan dadka ninka ugu ad adag cala lmuslimiina qabla islaami intuusan islaamin dadka u qalqalafsan ee muslimiinta ugu dhib badan buu ka mid ah wa fii laylatin habeen ayuu samica wuxuu maqlay siran si hoose bacda aayaati alqur'aan aayado qur'aana barkood wa rasul lah sal lay slm yusalli cinda alkacba nabiga oo ku tukanaya kacbad agteeda culimmadu waxay sheegaan suurat lxaaq uu nabigu ku tukanayay salaatuleyl fa waqaca fii qalbii waxaa ku dhacay qalbiga waata ninka la yidhaha cumar anahu xaqun in wuu dhegaystay qur-aankii wuxuu ka hadlayo waata waxa weye qalbigiisu taatay qur-aanka walaakinahu baqiya wuxuu ku baaqi noqday calaa canaadi canaadkiisa markaaba dhaawac baa gaaray qalbigiisa isbeddel baa ku dhacay laakiin qofku waxa uu ku weynaado oo qalbigiisa dega oo waata waxa weye caadada uu la qabsado dhaqanka uu la qabsado muddu waata waxa weye la xarbinaya way ku adagtahay inuu dibba ka dhex baxo xataa kharaja intuu baxay yowman maalin mutawaxishan isaga oo waat waxa weye jeeni qaarsan sayfow seeftiisa yuriidu doonaya an yaqtula nabiy sal lay sl nabiga inuu dilo falaqiya waxaa la kulmay rajulun nin baa la kulmay faqaala wuxuu yihi ayna tacmal yaa cumaru cumarow xaggee u socotaa qasadkaagu xaggee yahay qaala wuxuu yihi uriidu waxaan doolayaa waxaan doonayaa an aqtula inaan dilo muxamadan qaala wuxuu yihi kayfa ta'man seed uga aamin noqon haddaad muxamed disho min bani haashim wa min bani zuhra reer bani haashim la geray aabihii baa ka dhashaye bani zuhra muxuu meesha u keenay waa reeabtigi ninkan waat waxa weeye ma taaban karti uma dhawaan karti reeabtigii iyo waata waxa weeye adeeradii abtiyaashii baa jooga haddaad disho ma noolaan waqad qatalta muxamadan adoo muxamed dilay qaala cumar baa yidhi maa araaka kuma arko ilaa qasabawt adi laftaadaan ku arka inaad diinta ka baxdo ninka hadalkaa ku yidhi yaa wuxuu yidhi adi laftaadaan waata waxa weye waxaan ka akristay inaad isku rag tihiin raggaas inaad diintii ka baxday saabi waxay u yaqiineen ninkii waata waxa weye dhaqankooda khilaafa oo diin kale waata waxa weye gala qaala wuxuu yidhi afalaa adulluka ma ku tusiya cala alcajab yaa cumar wax la yaab le cumaro intaad muxamed u socoto reerkiinniibaaba dad muslimiina leh jufada adig aad ka dhalatay iyo qoyskiinniibaaba waxaa ku jira dad muslimiina xaggee u socotaa wax ka yaa ka yaab badan anaaba kuu sheegi maxay tahay kolkuu cumariyiin wuxuu idhi ina ukhtaka walaashaa waa gabadha haddaan ka soo sheegin umu jamiil magaceedana faadima bintu khadaab baa la odhan jiray iyo wakhatanaka seediga waa gabadha ninkii qabay in adeerkiina wuu ahaa waa saciid binu zayd binu camar wuxuu noqon doonaa saxaabi waa ninkaas de cumar waaba ka horreya waa ka islaamnimo horeeya waa min alcasharati almubashariina biljanna ila cumar iyo isaga waa isku famiil waa ilmaadeer waa ilmaadeer wakhatanaka iyo adiga seediga in adeerkaana ah qad sabawaa diintii way ka baxeen famashaa cumar waa socday muqdaban isagoo la caragelin xataa ataahumaa intuu u tegay wa cindahumaa walaashii iyo ninkii seedigii ahaa waxaa agtooda ku sugnaa khabaab bin larati khabaab bin larati baa guriga ku jira khabaaban muxuu yahay waa macallinkii reerka ila saxaabada qur-aanka way kala badiyaane marba waati dad dadka soo islaama ninkii islaamnimada uga soo horreeyey oo diinta ka badiyaal nabi sal alay waslam waati wuxuu amri jiray inuu diinta baro yuqrimuhumaa wuxuu u akrinayaa labadooda ilaan gabadha keligeed waa nin ajnabiyehe iyadiiyo odaygeediiba wuxuu u wada akrinayaa saxiifatan warqad fiihaa daaha suuratu daahay ku qoranta falamaa samica markuu maqlay khabaab xisa cumara cumar jaqafjaqaftiisa shanqartiisa markuu maqlay tawaaraa waa isqariya filbeyti guriga dhexdiisiibu ku dhuntay khabaab baa meel waatay isku qariyay wasatarad way qarisay uktu cumara cumar walaashiina asaxiifata warqadiiba iyaduna meel ku laabtay ku qarisay falamaa dakala markuu cumar soo galay qaala wuxuu ihi ma haadi lhaymana hunhunudani maxay ahayd hadalka waxay waata hoos qur-aankii la akrinayaybu hunhunu ka dhigaya hadalkan qarsoona fahmi waayey allatii samictuhaa cindakum agtiina aan ka maqlay muxuu ahaa faqaalaha waxay dhiheen maa cadaa wax dhaafsan ma jiro gudubsan xadiian sheeko taxadahnaahu baynana anaa dhexdana aan ka sheekaysan waa uu iska sheekaysanayn labadanada waata qoyska ah unbaa iska sheekaysanayn wax kaloo intaa dhaafsani ma jiro qaala wuxuu ihi falacallakuma ma laga yaabaa qasabawtuma inaad diintii ka baxdeen inaad waatay diintii ka baxdeen ma dhici karta faqaala lahu khatanuhu ninkii seedigii ahaa saciid bin camar yaa wuxuu yidhi waat waxaa weeye saciid binu zayd baa wuxuu ku yidhi yaa cumaru cumarow waana inadeergi ara'ayta ka warran in kaana alxaqu fii kayri diinik kelmaddaasaa ka soo baxda diinta adigu aad sheeganayso haddii laga xaqsan yahay bal ka warran fawataba cumar cumar baa wuxuu ku booday calaa khatani seedigii buu dusha kaga booday cumar nin lef weyn buu ahaa xoog badan waxay dhahan culammadu xataa markuu geela saaran yahay lugaha hadduu siidaa dhulka u gaarsiinayo nin aad u laf weyn buu ahaa xoog badan kolka hore way isgaleen markii cabaar la ysgalay yuu ritay fawadhiahu waa isku taagay intuu dhulka dhigtay lagdintii keliya kagama harine markaasuu beerka isaga taagay wadan shadiidan gabadhii markay aragtay odayeedii oo waata la dilayo waata dhulka yaalla fajaad uktuhu walaashii baa u timi farafacatu can zawjiha ninkeedii bay waata waxaa weye ka dulqaaday walaalkeed bay intay qabatay gadaal gadaal kaga timid bay waata waxaa weye ka dulqaaday fa nafaxaha waa dharbaaxay nafxatan biyadi iyadin dharbaaxo de waata waxaa weye ninkaa xoogga leh oo ruux dumara dharbaaxay waata waxaa weye dharbaaxu ka soo guuray fadamiya waxaa dhiigay wejiha wejigeedii baa dhiigay fa qaalad waxay tidhi faatima wahiya adba iyadoo caraysan yaa cumar cumarow in kaana alxaqu fii kayri diinik bal ka warran haddii diintaada laga xaqsan yahay ashhadu waxaan qiray hadda kahor waaba isqarqarinayne an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo oon rabbi ahayni ma jiro cid kale oo cibaado mutaysato oon alla ahayn waatay inaysan jirin ashhadu waxaan qiray ana muxamadan rasuul llah wayaisa waxaa quustay wayaisa cumaru cumar waa quustay wanadima waa shallaayay macnaa in uu ka celiyo gabadhaasi iyo ninkaa walaalkiia inuu diinta ka celiyo waa ka quustay wanadima waa shallaayay wasaxyaa uu xishoo inuu wax khaldan waatay khalada uu ku kacay uu sameeyey waatay ayuu iyuu isgartay wa qaala wuxuu uhi ucduunii isiya hada alkitaab bal kitaabkan isiya aladii cindakum kitaabka waxaad akhrisanayseen baan rabaa buui wuu waatay fahmay in meesha wax lagu akrinayo faaqra waan akriye cumarna wuxuu ka mid ahaa dadka xilligaas wax akrin kara fa qaalat ukhtu walaashii baa tidhi inaka rijsun najaas baa tahay kaafir baa tahay walaa yamasu ila almutahharuun ilaahay qur-aankiisana ma taabto cidaan daahir ahayn faqum istaag faktasil soo qabaysayt haddaad rabto inaan waati kitaabka qur-aankaa kuu dhiibno kolka hore soo qabaysayt faqaama waa kacay faktasala waa soo qabaysay uma akhada alkitaaba kitaabkii uu qaatay faqaraa waa akhriyay bismi illahi araxmaan araxiim warqaddan waxaa ku qoran manaa suuratu daaha bisinkiibuu ka bilaabay faqala wuxu uhi asmaaun dayiba bisinkiibuu fasirayaa waa magacyo waate wan wanaagsan daahiratun oo daahira uma qara'a wuxuu akhriyay daaha xata intahaa ilaa u gaar ilaa qawlihi tacaala inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii wa aqimi salaata lidikrii oo ka warramaysa waa aayadda afariyo tobnaad suuradda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyey iyo xigmadda uu qur-aanka u soo dejiyey fa qaala wuxuu yihi ma axsana hada alkalaam kalaamkan maxaa ka wanaagsan wa akramahu ka sharaf badan dulluuni itusiya calaa muxamadin qur-aanka loo tafsiiri maayo ilan waati waxaa weeye waa dad luqadda u dhashay afka u dhashay fahmaya dulluunii itusiya calaa muxamadin buui muxamed itusiya wa kharaja markaasaa waxaa soo baxay khabaab khabaaba meesha isku qarinay khabaab meeshuu galay guri dhexdiisii weli baa ku jira intaasoo dhan reerka la dagaalamayo ninka la legday oo iguma tegin hadda soo baxay fa qaala wuxuu yihi abshir yaa cumar bishaarayso cumarow fainii arjuu waxaan rajaynayaa cumarow an takuuna inaad ahaato inay ahaato dacwatu rasuul sal alay wasalam baryadii iyo ducadii nabiga sal alay wasalam laka adiga uu kuu duceeyey laylata alkhamiis habeenkii khamiistii in ilaahay waati ku aqbalay wa kaana wuxuu ahaa nabi sal alay wasalam qad dacaakii barya'a nabiyu sal alay wasalam tilka leyla habeenkaas wuxuu ku duceeyey nabigu allahuma aciza alislaama biaxabi rajulayni ilay ilaahw laba nin ninkaad u jeceshahay diinta ku cize bcumar ibn khaaab oo biabijahl ibn hashim hishaam ninka la yidhaha cumar bin khaaab iyo abijahl bin hishaam waa laba ninoo ad adag bay ahaayeen haddii ay soo islaamaanna in xaaladda islaamku wax iska bedelaysu nabigu dareensanaa markaasoo ilaahu kaa hanuun u qortay labadooda ilaahu midkood ku ciziye cumar baad waatay ducadii noocaas ahayd ee ilaahay subxaana wa tacala nabigu u baryey in rabbi ku aqbalay baan u malayn buui cumar khabaab haddaana uma dakara lahu khabaab baa u sheegay ana rasul lah sal alay wasalam fii daari arqam arqam daartiisii inuu ku jiro allatii fii asfali safa fakharaja cumar baaba xata ata daara ilaa uu daartii tegey wa daraba albaaba albaabkii buu garaacay cumar waa la yaqiinay wuxuu ahaa seefna waa wataa seeftii weli waa wataa fa adalla rajulun nin baa wuxuu ka soo fiiriyey min sariirilbaabi albaabka daldaloolkiisa meelaha jeexjeexan dilba wax albaabka garaacaya ila waa la baqayaa far'aahu wuxuu arkay ninka la yidhaaho cumaroo mutawaxishan asayf seeftiisoo waxaa way jeeni qaarsan seeftii waati degta u saaran tahay fa akhbara rasul lah sal alay sl nabigii buu u sheegay wuxuu rasuul allow cumar baa iridka taagan wasaj maca alqowm dadki baa isku yacyaacay isku ururay meel baa la isugu tegay waa la baqay fa qaala xamza yidhi ila saddex maalmood buu xilliga xamza muslim yahay maa lakum war maxaad la carcaraysaan la baqaysaan qaala waxay idhi cumar yayna cumar baa iridka taagan seef wata fa qaala wuxu uhi waa cumar waa cumar muxuu yahay soo wiil ma aha soo daay iftaxuu lahu lbaaba ka fura albaabka fain kaana yuriidu hadduu doonayo alkhayra khayr hadduu khayr rabo badalnaahu waan siinaynaabu low hadduu khayr doon yahay wain kaana hadduu yahay yuriid jaa miduu yimi yuriidu sharan mid shar doonana qatalnaahu bisayfi tuu wataan ku dilaynaabu seef buu wataa maxay hadduu waatay dib u socdo wataan ku dilaynaabi wa rasul lah sal lay sl nabiguna daakhilun guduhu ku jiray yuuxaa ilayhi nabigu sal lay slm waa loo waxyoonay uma kharaja nabigu waa soo baxay xamse uma daynine nabiga ka soo horbaxay fa akhada nabigu wuxuu qabtay bimajaamici thawbi cumara cumar waati maradiisa halkaas kalarka abuu ku dhegay iyo wa xamaa'ili sayfi seeftiisa sidadeeda suunka intaasu isku qabtay wa huwa fi lxujra nabigoo qolkii ku jira fajadabahu markaasuu nabigu soo dhuftay bijadbatin dhufasho saasuu waati u gilgilay nabigu sal alay wasalam wa qaala wuxuu uhi amaa tantahi miyaadan iska daynayni xumaanta yaa cumaru cumarow xataa yunzila allahu bik ilaa ilaahay kugu soo dejiyo min alkhizyi halaag iyo wanakaali ciqaab maa nazala bilwaliid ibni muqiira wixii ku soo degay waliid binu muqiira waatee darnii waman khalaqtu waxiida suuraddaas ninka xaalkiisa lagu faahfaahiyey buu nabigu ka hadlaya uma qaala wuxuu uhi allahuma hada cumar bnu khadaab ilaaha waaka cumar bnu khadaab allahuma aciza alislaam ilahu islaamka ku cizee bicumar ibn khaaab cumar bin khadaab faqaala cumar baa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anaka rasuul llah waa tawxiidsaday fakabara ahlu daar dadkii guriga ku jiray allahu akbar bay dhaheen takbiiratan takbiir bay kibaarteen samicaha ahlu lmasjid gaaladii masaajidka joogtay ay maqleen raddatu ficli lmushrikiina calaa islaami cumar ridda ma ah waa radda waa raddatu ficli raddu ficl macnaa jawaabtay ka bixiyeen markuu islaamay cumar xamzana islaamay maxay gaaladii yeeleen raddatu ficli lmushrikiin mushrikiinta jawaabtay ka bixiyeen calaa islaami cumara cumar islaamnimadiisa kaana cumar wuxuu ah radia allahu canhu daa shakiimatin nin dadnimo iyo karti u saaxiiba laa yuraamu nin la damaaciya ma ahayn cumar nin waati la doonan karo la damaacin kara ma ahayn falama aslama markuu cumar islaamay dahaba wuxuu tegey wuxuu u tegey ilaa ashaddi qurayshin cadaawatan lirasuli lah sal lla alay waslam raggii nabiga ugu necbaa ugu colaad badnaa buu u tegey isagaa doontayba wa idaan lilmuslimiin muslimiinta raggii ugu dhibaato badnaa ayuu u tegey huwa abujahl abujahl buu doontay fadaqa baabahu albaabku ku garaaca abujahl meel kasta wuxuu rabaa meel kasta oo dadka muslimiinta ah ku dhibay isagu laftiisu cumar meel kasta oo waata diinta ka aflagaadeeyey rasuulka inuu diinta ka fidiyo oo daaci ka noqdo oo xumaantuu sameeyey khayr ku bedelo fadaqa baabahu albaabkiisa ku garaacay fakharaja waa soo baxay ninkii la yidhi abi jahl ile rag saaxiibay waata laysku ogaayo wa qaala wuxuu yidhi ahlan wa sahlan waa salaan ahlan wa sahlan salaan buu ka wadaa soo dhawow maa jaa bika maxaa ku keen qaala wuxuu uhi ji'tuka waxaan kuugu imid abi jahlow liukhbiraka inaan kuu sheegay annii aamantu billahi wa rasuuli muxamed sala allahu alayh wasalam ilahay inaan rumeeyey rasuulkiisi muxamedna aan rumeeyey fa aqlaqa albaaba albaabkii buu xirtay fii wejhi isagoo waata meeshii taagan waata albaabka xirtay wa qala wuxuu uhi qabaxaka allah wa qabaxa maa ji'ta bih ilahay ha xumeeyo waxaad adiga waxaad wadataba waxaad la timidba waata waxa weye ilahay ha xumeeyo wadahaba cumar baa u tegay ilaa khaalihi abtiga alcaas binu waati haashim faclamuu isagana waa ogeysiiyey fadakhala albayta isaguna gurigu ka galay wadahaba wuxuu haddana u tegay ilaa jamiil binu macmar nin la yidhaha aljumaxiy wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa anqala qurayshin lixadiidi ninka xagga warfaafinta u qaabilsan buu aha ninka ugu naqlin badan warka fidintiisa iyo buunbuunintiisa buu ahaa fa akhbarahu wuxuu u sheegay annahu aslama inuu islaamo fanaadaa jamiil baa dhawaaqay biaclaa sawtihi anna bna khadaab qasaba horta kolkuu keligii ahaa jamiil wuu hadli kari waayo waxba kama sheegin orod buu isdhigay waata masaajidkii buu tegey markaasuu wuxuu ku qayliyey ina bna alkhadaab qasaba ninkiina khadaabaha diintii uu ka baxay faqaala cumar baa dhi kadaba beentii wey diin kama bixin walaakinii qad aslamtu waan islaamay fataaruu ilayhi ku soo boodeen famaa zaala kama zuulin cumar yuqaatiluhum inuu la dagaalamo wa yuqaatiluuna iyaga inay la dagaalamaan xataa qaamat ishamsu calaa ru'uusi ilaa qoraxdii cad dheer ay soo gaadhay walamaa rajaca ilaa beyti gurigiisii markuu u noqday ijtamacuu haddana way ku soo aruureen wazaxafuu ilayhi zaxfada macnaa waa lagu soo dareeray dad aad u tiro badan magaaladao dhan baa soo dhaqaaqday maxaa la rabaa yuriiduuna qatlu in la dilaa la rabaa xataa saala bihim ilaa uu socdayba alwaadi waadiyi katratan badni dadka macnaa waatay ku socda tira badnidiisa wa jaa waxaa yimid alcaas binu waail ninka la yidhi asahmiy oo min bani sahmin ka mid wa kaanuu reer bani sahmi waxay ahayn xulafaa bani cadiy reer bani cadi oo qawmi cumar cumar jufadiisay xulafa ahaayeen wa calayhi ninkaas u yimid caas waatay binu waail la yidhaah xullatun dhar isku jooga xibratun oo xariira buu qabay dhar xariiroo isku jooga buu qabay iyo wa qamiisun qamiis makfuufun darafyada looga tolay bixariirin xariir fa qaala wuxu uhi maa lak war maxaa kuu dhacay cumarow qaala wuxu uhi zacama qawmuka tolkaa waxay sheegteen annahum sayaqtuluunanii inay idilayaan maxaa laygu dili an aslamtu inaan islaamay keliya qaala wuxu laa sabiila ilayk kuguma dhacan beentood laguma dili karo uma kharaja waa soo baxay odaygii fawajada annaasa dadkii buu helay qad saala bihim alwaadi waadigii dhannaa oo soconay manaa dad un saa u dhaqaaqay faqal waxa ina turiiduuna xaggee ku socotaan qaali waxay idhi hada bna alkhadaab qasaba ninkii ina khadaab ahaa oo diinta ka baxay baan u socon inaan dillo qaala wuxu laa sabiila ilayh wax nin ku dhaca ma jiro yaa waatay taaban kara farajacuu markaasay laabteen cizat lislaam wlmuslimiina biislaami cumar islaamka iyo muslimiintu say ugu cizoobeen islaamnimadii cumar ama almuslimuuna faqad wajaduu waxay heleen cizatan sharaf wa quwatan awood kabiiratan oo weyn biislaami cumara faqad kaanuu waxay ahan qabla dalik islaamnimada cumar ka hor yusalluuna kuwii tukada siran si qarsoodiya falama aslama cumaru cumar markuu islaamay qaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuul allahu alasnaa cala alxaq soo xaq kuma taagnin wain mutnaa wain xayiinaa haddaynu dhimanno iyo haddaan nool lahayba nolol iyo geeriba soo xaq kuma taagnin qaali wuxuu uhi balaa haa qaali wuxuu fafiima alixtifaa maxaynu u dhuundhuuman maxaynu isu qarin waaladii bacataka bilxaq ilaaha xaq ugu soo diray baan ku dhaartay lanakhrujanna waan baxaynaa buui qarsoodi dambe ma jiro maalintii waatay reer makaadoo dhan iyo cumar la dagaalamay yaa kolkuu daalay intuu meel fadhiistay wuxuu yihi wallah wacad waxaan ku maray maalintaan saddex boqol gaarno oo muslimiina maka gudaheeda ama idinkaa nooga tegi ama annaga idinka tegi waa lagu kala hari saddex boqol maalintaan isla helo wiil ama idinkaa iga tegi ama anaa waat waxa weeye idinkaa nooga tegi ama annaga idinka tegi fakharajuu way baxeen bihi nabiga iyagoo la socda fii safayni laba safar muslimiintii baa soo baxayba guryahay ku jireen baa laga soo baxay laba saf baana loo socdaa xamza fii axadihimaa saf waxaa hor socda xamze wa cumaruna fi laakhar safka kalena cumar baa hor socda lahum waxaa u sugnaaday kadiidun ka kadiidi daxiin kadiid maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa raashinka markuu waat waxa weye makiinadu ay shiidayso waxaa ka baxa boor yar waxay leedahay dhas ama boor macnaha jaanqaadka raggan waata kooxda ah ee waata waxa weye fiilada ah ee saba socda dhulka waata cagta ay ku dhuftaan boor yar baa ka kacaya boorkaasaa laga wadaa boor baa kacaya markay soconayaan ka kadiidi daxiin oo kale sida raashinka makiinada markay shidayso oo kale ah xataa dakhaluu masjid alxaraam ilaa masjid xaraamka ay galeen falamaa nadarat ilayhimaa markay fiirisay qurayshun quraysh maanta waaba lasoo baxayba laba saf oo muslimiina oo midna cumar hor socda midna xamza hor socda baa masaajidkii soo gashay asaabatum waxaa asiibtay ka'aabatun murug lam yusibhum aan asiibin milahaa iyadoo kale weligeed aan ku dhicin walidaalika saa darteed baa sumya loo bixiyey alfaaruq faaruq xaqa iyo baatilka waata waxa weye kii kala saaraya saasaa faaruq loogu bixiyey qaal ibnu mascuud baa yidhi maa zilnaa kamaa naanzulin acizatan dad sharaf leh mundu aslama cumaru xilliguu cumar islaamay wa qaala wuxuu uhi maa kunnaa maanaan ahayn naqdiruu kuwa awooda an nusalliya inaan tukanno cinda alkacbati xataa aslama cumaru ilaa cumar soo islaamay wa qaala suhayb baa yidhi lamaa aslama cumaru cumar markuu islaamay dahara alislaamu islaamkii waa muuqday wa duciya ilayhi dadkaa loogu yeeray calaaniyatan si aan qarsoodi lahayn macnaa amaama annaas baa dacwadii laga jeeday dacwo shaaric baa dhacday wa jalasnaa waan fadhiisannay xawla albeyt guriga dhinacyadiisa xilaqan annagoo kooxa kooxa xilqada ah wadufnaa waan dawaafnay fi lbeyt beytkii baan dawaafnay wantasafnaa waxaan iska celina ka argoosanay miman qalada calayna dadkiina waxaad gudbay waradadnaa calayh waxaan u jawaab celinay bacda maa ya'tii bih ninkiina daandaansado hadal nagu yidhaah habartii baana idhahnaa waa iska celina cardu raqaayib wlmuqriyaat waxyaalo raqaa'ibah oo naftu jeceshahay ama qofka diraya oo ku diraya waxay u bandhigeen inuu qaato baa halkana looga hadlaya walamaa ra'aa markay arkeen almushrikuuna quwata almuslimiina muslimiintii xooggoodii iyo wa shawkatum awooddooda bacda islaami xamza wa cumar labadaa geesi markay soo islaameen radia allahu canhuma ijtamacuu shir bay qabteen way isu yimideen nimanka la yidhaha qurayshi lishuuraa baynum inay shiraan oy tashadaan waliyufakiruu inay ka fikiraan fii ansabi khadwatin tallaabata u munaasabsan yaquumuuna bihaa ay ku kacayaan fii amri rasuli lah sal alay wasalam wlmuslimiin walba wixii laga yeeli lahaa nabi moxamed iyo muslimiinta in laga shiro baa la isugu yimid odayaashii ninbaa waata mar buu hadlaya faqaala lahum waxaa yidhi cutba binu rabiica yidhi alcabshamiy cabshami waxaa laga wadaa min bani cabdi shams bini cabdimunaaf buu ka dhashay wa kaana ninkaas wuxuu ah sayidan nin boqora nabadoona mudaacan la adeeco fii qowmi tolki ninkaas alle wuxu uhi ya macshara quraysh alaa aquumu maan u kacoon isu taagi limuxamadin fa ukalimahu aan la hadlo wa acridu calayhi maan u bandhigo umuuran arrimo lacallahu waxaa laga yaabaa yaqbalu bacdaha inuu qayb ka midun qaatee fa nucdihi aan siino markuu aqbalo iyaaha wayakufa canna isagu dhibta naga daayo bal ka warrama wiilkan haddaan u tago waata dhibtiisa halkii waat waxa weeye aan ku soo afjari lahayn talan haya anugu waxaan arrimaynu u bandhigaynaa kala dooraan leenaha intaasoo qodob midku u qaato waan siinaynaa isagu dhibtu naga daynay faqaalu waxay balaa nacam ya abaalwaliid faqum ilayhi ninka uka fakalimhu lahada fadahaba ila rasul sal l nabigu u tegey wahuwa jaalis fi lmasjid waxda nabigo keligii masaajid fadhiya yuu masaajidkii fadhiya iyuu tegey faqaala wuxuu yabna akhi adeer inaka mina bani aftahana waate waxaa weeye wuxuu ula hadlayaa kolka hore si kaartaysan inaka mina horta annagaa ku dhalay wiilka yagii baa xayu qad calimta meeshaad og tahay de nasabadaada isagii nabiga laftiisu wax badan ba kala tirsan maayaan cabdimunaaf bay isugu imaanayaan min khiyaarimaa tahay dadka yaga akhyaarta sharafta leh xasaban xagga sharafta iyo qoyska iyo wa nasaban xagga nasab nasabad ahaan haddii la yidhaha qoyska ugu fiican baad ka dhala wa inaka adigu qad atayta waxaad ula timid qowmaka tolka biamrin cadiim arrin weyn baad ula timid falxun maxay tahay arrinta weyn eed ula timid faraqta bihim jamaacatahum dadku tol wada jiray ahayn oo midaysan midnimadii horta tolka dhaawac baad u geysatay waa qodob wa safahta axlaamahum caqligoodiina waad liidee waad baabi'isay raggu rag bay ahaayeen waxaan waxba garan maayaan marka wa cidta aalihatahum diintoodii ilaahyahoodiina waad ceebaysay mintii waati waxa weye ilaahaysii waati wax laga sheegay de waa meesha ugu dambaysay wa diinahum diintoodiina waad ceebaysay wa kafarta waad gaalaysiisay man madaa min aabaa'ihi odayaashii horena waxaa tidhi gaalay ahayd gaalnimada qurayshe ay diidan tahay oo leedahay waa lana gaalaysiiyey bal adiga waat waxa wey maskaxa dib uga shaqaysiiye xataa iyagu iyagu waxaa samaynaya waxay isu haystaan inay muslimiin yihiin inay hagaagsan yihin fiican yihiin gaalnimay diidan yihiinba gaala ma nihin bay leeyi dad badan hadda muslimiina baa intuu gaalnimo iyo shirki iska dabaasho wuxuu haystaa gaalnimadu waxaan dadka karayn waxaan dad waate qofka karayn fasmac dhegaysa buni minii xaggayga acrid calayka umuuran bal arrimooyin baan kuu soo bandhigayaa tanduru fiiha aad ka fiirsato bal isu fiirfiiri waxyaalaha aan kuu soo bandhigay lacallaka taqbal minha bacdaha waa laga yaabaa qayb inaad aqbasho waxaan ku waati kuu soo bandhig faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigaa yihi qul yaa abalwaliid asmac waa ku maqlaya adeer abalwaliidow soo daa waxaad hayso faqaala wuxuu yabna akhi adeer in kunta haddaad tahay turiidu bima ji'ta bih min hada alamr arrintan aad wadato iyo ilaah baa ila hadlay iyo ilaah baa isoo diray iyo waxaan aad waddo haddaad danta aad ka leedahay tahay maalin nin dhaqaala doon haddaad jamacnaa lak waa ku aruurinaynaa min amwaalina xeelaan ku aruurinaynaa xataa takuuna ilaa aad noqoto aktara maal aktaranaa maalan ninka noogu dhaqaala badan wa in kunta haddaad tahay turiidu bihi sharafan haddaad nin sharaf doona tahay oo madaxtooyiya kursi uun waati waxa weye waxaan aad u samaynayso nin kursi doona sawadnaaka calayna madax baan kaaga dhigaynaa adaan ku doona laftaadaba xataa naqdac ilaa aanaan goynin amra duunak tala aan la goynin adu aadan go'aaminin wain kunta turiidu bihi milkan haddaad waata madaxtooyiya boqornimo rabto mallaknaaka calayna boqor baan kaa dhigayna wain kaana bika albaa hadday xaas la'aani ku hayso oo xila la'aan iyo xaggaas aad ka dhibaataysan tahay fakhtar dooro aya nisaa'i quraysh shit gabadhaad doonto ee quraysha dooro falnuzawijuka cashan toban baaban ku siinay toban mid iska dhah toban baan kuu guuriyey wain kaana hada aladii ya'tiika waxaan kuu yimaadaa hadduu yahay ri'iyan waxaad aragto oo min aljini ah jin hadduu kuu dhacayo nin waata sixiran oo jin haya tahay laa tastatiicu raddahu jinkaa iyo waxaa kuu dhacayna aadan iska celin karin can nafsika naftaada dalabnaa laka dhibba dhakhtar baan kuu raadin jinkaa iyo waata arrimahaas qaabilsan wa badalnaa fiihi wa aan siinayna ku bixinayna amwaalanaa xoolahanaga xataa nubri'aka minhu ilaa aan kaa bogsiino wax iyago caafimaadka gacanta ku hayo iska dhigo fa inahu rubamaa galaba taabic waa dhici kartaa marka qaarkood inuu ka adkaado jinku cala rajuli ninka xataa yudaawaa minhu ilaa laga daaweeyey way dhacdaayoo dad saas u waalwaalan oo jindarderay waa jiraan ilaa qofkii laga daaweeyey fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigaa wuxuu yidhi awaqad faragta ya abalwaliid ma dhammaysatay abilwaliidow qaala wuxuuhi nacam haa qaala wuxuu ihi fasmac minii aniga idhegeyso wax yar anna idhegeyso qaala wuxuu ihi afcal waan yeelaya qaala wuxuu ihi faqara'a rasul lah sal alيه wasalam nabigaa akriyey bismi اllahi الرaحman الraحiim xamiim tanziil min الرaحman الraحiim kitaab fusilat aayaath qur'ana carabiya liqowmi yaclamuun bashiira wanadiira facrada akarhm fahum la yasmacuun waqaaluu quluubuna fi akinati mima tadcuna ilayh wafi aadanina waqr ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون بسم الله الرحمن الرحيم waxaa soo dejiyey qur'aankan ama waxaan ku bilaabay ilaaha naxariistiisu ay camintay makhluuqaadka dhammaantiisa naxariis guud iyo naxariis gaar ahaaneedba ilaahw naxariistiisu tawaat waxa weeye ugu weyn ay tahay kitaabka rabbi soo dejiyey oo basharkiisa sacaadada waati adduun iyo aakharo xambaarsan tanziilu min araxmaan araxiim qur-aanka waxaa ka soo cidda soo dejisay baa ilaahay subxaana wa tacaala suuradda waata kaga sheekeeyey kitaabun fusilat aayaatu waa kitaab la faahfaahiyey aayaadkiisa iyo xaqaa'iqda wuxuu ka warramaya qur-aanka qur'aanan carabiyan xaalow yahay qur'aan afka carabiga waata waxa weeye ku soo degay liqawmin yaclamuun dad garanaya oo macnihiisa fahmayana baa waati qur-aanka usoo degay si ay u fahmaan oo waxa lagala hadlayo ay u gartaan bashiiran wa nadiira qur-aanku waata qofkii ku dhaqma oo qaata waa u bishaaraynaya qofkii waata waxa weye ka jeedsadana ciqaab iyo waata halaag buu uga digaya facarada waxaa jeedsada aktarhum badankooda fahum laa yasmacuuna maqli maayaan wa qaaluu waxay dhaheen quluubunaa fii akinna qalbigayo waa ka daboolan yahay mima tadcuuna ilayh waxaad noogu yeedhayso wa fii aadaaninaa dhagahayaga waqrun culays baa saaran waaba dhagalaanahay macnaa kuma maqlayno wa min baynina wa baynika xijaab adiga adiga xijaab baa noo dhexeeya manaa derbi waxaynaan waata waxa weeye aanaan hadalkaaga maqlaynin oonaan kuu jeedin xijaabkaasi waa wax xaddiida ah oo qalbigooda nacah oo ku jira waxay muujinayaan inay ku qanacsan waxay ayagu waata qabaan faacmal inanaa caamiluun sameebayna waxaana waata aduu samaynayso annagana waxaan samaynaynaa samaynayna wamallaha rasulah sal alay wasalam nabigaas waata waday qur-aankii yaqra'uhu caleyh inuu ku dul akriyo wayastamic minhu isaguna waa dhegaysanaya waqad alqaa yadayhi ninkii odayga ahaa wuxuu ku tuuray khalfa dahri labadiisii gamcood buu wuxuu ku riday gadaal buu dhabarka ka tuuray muctamidan calayhima isagoo cuskaday falamaa balaga rasul la sl nabigu markuu gaaray ilaa qawlihi tacaala fain acraduu faqul andartukum saaciqata mila saaciqati caadin wa tamuud waxaan idinka digay hadday jeedsadeen waxaan uga digay halaag iyo cadaab waatay caad iyo tamuud halaagii ku dhacay la mid ah yuwadaac cutba ninka la yidhaaho wuxuu saaray yadahu nabiga gacantiisa calaa fami rasul lah sal lay sl nabiga gaanti afkiisa yuu gacanta ka saaray wanaashadahu llah ilaahay buu ku dhaariyey wa raxima qaraabtinimada makhaafata an yaqaca dalik in halaag dhaco cabsi uu ka qabo waqaal wuxuu xasbu halkaa ku jooji walama intahaa rasul lah sal lay wasl nabigu markuu gaaray ila sajda aayadda sujuudda suuratu fusilat sajada nabigu waa sujuuday uma qaala wuxuu ihi samicta ma maqashi ya abawaliid qur-aankaan akriyay ma maqlaysi qaala wuxuu samictu maqle qaala wuxuu ihi fa anta wadaak adiga adiga hadda qur-aanka wakaa macnaa xujadii waa laguu oogay mar haddaad maqashay kalaamkii rabbi inaad qaadato iyo inaad waatay diiddo aday kuu taallaa faqaama cutba waa kacay ilaa asxaabi raggiisiibuu ku noqday faqaala bacduhum baa yidhi libacdi naxlifu waxaan ku dhaarana billaah laqad jaakum inuu idin yimid abulwaliid bikayri lwaji aladii dahaba bih wa ninka odaygii siduu idinkaga tawalle ma ah wallahi odaygu waa bedelay falamaa jalasa ilayh markuu la fadhiistay qaaluu waxay dhaheen maa waraa'aka ya abalwaliid maxaa kaa dambeeya macnaa maxaad wadaa maxaad meeshii kala soo kulantay qaala wuxuu waraa'ay gadaashayda waxaa ah anii samictu waxaan maqlay qawlan qowl baan maqlay wallahi maa samictu mila qad weligii qowl aana weligay maqal wax la mid ah ayaan maqlay bu waa qur-aan wallahi ma huwa bishicri qowlkaan soo maqlay gobay ma ah walaa bisixri ma ah walaa bilkahana waata waxa weeye faalalow iyo jinoole hadalkii ma aha yaa macshara qurayshin quraysh waata waxa weeye kulankeediiow adeecunii war adeeca wajcaluuhaa lii aniga taladay siiya aniga waata talada ii daaya wakhalluu bayna hada arajul wa bayna maa huwa fiih ninkan iyo wuxuu wata isu daaya tactaziluuh ninkan ka fogaada fa wallaahi baan ku dhaartay layakuunanna waxaa u ahaanay liqawlihi aladii samictu minh wallee ninkan hadalka aan ka maqlay waxaa u ahaan doona naba'un cadiimu warweyn wallee ninkan xaalkiisu ma dhowa fain tusibu lcarabu carab hadday ka adkaato say carab hadday dagaalamaan oo carabi ka adkaato faqad kufiitumuuhu waxaa laydinkaga kaafiya bikayrikum rag kale hadday la dagaalamaan hadday raggaa kale ay ka reeyaan haddee idinkoon dadinka dhimanin oon dhibaata in soo gaarin waata waxaa weeye baa ilaahay waata waxa weye hawshii halkaas idinkaga dhibteeda idinkaga kaafiya wain yadhar hadduu ka guulaysto cala alcarabi ninkan hadduu carab ka soo waata guulaysana fa milkuhu boqortooyadiisu milkukum de ninkan waa wiilkiin boqortooyadiisu waa boqortooyadiin wa cizu sharaftiisu cizukum sharafkiini wey wa antum idinkaana ascadu nnaasi bihi dadka dadka waatay ugu liibaan badan oo ugu fiicnaanaya idinka wey qaali waxay saxara uu ku sexray wallahi ya abalwaliid wallahi ninka waa waa waa ku soo sexray ninka qaali wuxuu yidhi haadaa ra'yi fiih aniga aragtidaydu wataan ee fasnacu maa badaa lakum wax idinla quman yeela wallahu aclam